waa maqan arrintaas waxaan ka maqlay idaacadaha websaydyadana waa ku arkay wax aniga hadda layga wargeliyana ma jiraan madaxweynuhuna haddee waa madaxweynihii labada gobole xilka qof inuu ka qaado qofna uu xil u magacaabo dowladnimaday kamid tahay wax lala yaabo maahan laakiin xoogaha waxaan isleeyahay waktigiiba lama gaarin oo madaxweynuhu weli xafiisna ma samaysan teesaatana ma samaysan marka weli oo ma degdeg jira ahaan isleeyahay waa waxa kale waa waa caadi baa laygu soo wargeli wallaahi arrintaas waxyaabo badanna inay keenaan laga yaabaa aniga hadda mana rabo inaan miidiyaha ka sheego laakiin dee qof in xil laga qaado qof loo magacaabaa dowladnimaday kamid tahay aniguna la yaabi ma madaxweynuhuna xilka hadduu iga qaado waa waa mahadsan yahaan leeyahay cidou u dhiibana iyo asigabana waa la shaqay doonaa anigu hadii alle anigu hadda in xilka layga qaado in kalaa mana aqoon dee aniga hadda warqad xilka layga qaadana lagama soo dirin madaxweynuhuna iguma wargeline aniga waa waa waa miidiyahan ka arkay